saraakiil u hadashay milatariga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay dileen laba iyo toban ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab kadib weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamadu ay ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka burdaar oo ka tirsan gobolka hiiraan weerarkan oo dhacay saaka aroortii waxaa faahfaahinaya xuseen xasan dhaqane oo warbixinta nooga soo diray beledweyne
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka burdaar ay fashiliyeen weerar gaadmo ah oo al-shabaab uu ku soo qaaday jenaraal caanood ayaa intaa ku daray in ciidamada weerarka ka hortegay ee gorgor ay goobta ku dileen labayo toban ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab afhayeenka ayaa waxa uu intaasi ku daray in dhanka ciidamada xoogga dalka weerarkaasi lagaga dhaawacay ilaa saddex askari waxaana uu intaa ku daray in weli uu socdo howlgalka lagu baacsanayo al-shabaab sida uu hadalka u dhigay
waakay maleeshiyooyinka cadowga ah ee al-shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada burdaar xogteedana horey baa ciidanku usoo helay inay soo socdaan waa loo door diyaar garoobay daminkay ciidanka ku dhaceen waxaa halkaas looga dilay laba iyo toban saddex askarina waa naga dhaawacantay waana la jabiyey ciidankuna bacsi buu ku jiraa weli waa saakadaa si u dabagalo u bacsanayo weli wax kama soo noqon waxaan rajeynaynaa intii hore gaarta ka badan inay gaarta insha allah hadda inaga qaraxyana looma sheegin see raboodka nagu soo gaaray laakiin dagaal qarsoodi ah oo ay rabeen inay ciidanka halkaa jooga iyagoo saxaabiga isaga degan waa ambush baa la yihahdaa ama sadooxato waa laisku sameeyaa ciidamo waa la sameeyaa cadowgana waa inta loogdaa lagu baabi'iyaa marka ayagu taasay sameeyay adeegsadaan way si dhumashaa inay meesha kusoo daraan marka dagaalku waa dagaal gorilla fighting waa dagaal ciishaad ku dhufo ka dhaqaaqa dhanka kale qof joogay goob u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday oo sababa amni aan magaciisa u qarinay ayaa waxa uu v o a uga warramay sida uu weerarka u dhacay meew meesha deegaankan ka u dhowaay meesha xabaduhu ay ka dhaceen taanka dagaalku ka dhacay salaada dambigiisa waxa la dukanayo masaajidka oo salaamu calaykum la yidhi ayaa saddex qarax oo midba nuuca oo ka dhacay meeshii ciidanka oo deganaay kadibna xabaddaa bilaabatay xabaddaas adiga muddo hal saac camala ayay xoogli u socotay wixii ka dambeeyeyna dhankaas waqooyiga oo darajaanta xigtaa xabaddii u dhamaatay ma garatay haye maxaa kaloo dhaco maqashay wax kaloo dhaca badahaas waaweynka oo badan oo baasuugayaasha badan oo meesha ka dhacay iyo holac aan u jeednay markii xabadihii ay yaraadeen dad badanaa meeshii ka baxay oo niyo holacyo badanaa meeshii ka baxay oo wax la gubaayo oo uuraha meeshii ka dhacay ma garat maya waxay yiin ma ogin ma ogin anaka waa meesha uma dheerayno meel oon ka fogaan joognin laakiin waa u jeedna oo meesha indhahayna ahay dagaalku kalba rabtow ka dhacay oo holacuu ka baxay ma garat
gobolka hiiraan waxaa weli ka socda howlgal lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab oo ay iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda inkastoo dhul ballaaran laga qabsaday al-shabaab haddana weli waxay maamulaan qeybo ka mid ah gobolka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne